wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa xukuumadda federaalk soomaaliya xasan xuseen maxamed ayaa magaalada muqdisho ka daahfuray mashruuca adkeysiga calafka xoolaha iyo cuntada xoolaha ee afrika daahfurka mashruucan ayaa waxaa kasoo qeyb galay wakiilo ka socday maamul goboleedyada dalka hay-adaha ka shaqeeya arrimaha horumarinta xoolaha iyo marti sharaf kale faysal maxamed cali la taliyo sare dhanka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirtii daaqa xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa ka warbixiya mashruuca iyo faa-iidooyinka uu u leeyahay xoolo dhaqatada soomaaliyeed aan maanta meeshaan ka laanjigarayn doonaa lix wadan ugu horeysa in brograamka laga laanjigareeyo soomaaliya ay ka mid tahay marka brograamka general wuxuu focus gareeyaa calafka xoolaha soo saarka calafka iyo ka ganacsiga calafka brograamkaas waxaa kaloo la socda awaarfa la dhaho waa qayb dumarka afrika qaabilsan dumarka ka shaqeeya value chainka oo hoolaha caanaha ha noqoto hilibka ha noqoto oo afrika dhan uu ka samaysan yahay marka soomaaliya meeshaana waxaa ugu furi doonaa ayadana maanta jabtar kale xasan xuseen maxamed wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa xukuumadda federaalk soomaaliya oo dahafuray mashruucan ayaa ka waramay muhiimadda mashruucan aada ugu faraxsanahay inaan maanta aan idinkala soo qayb galo mashruucan rais oo maanta aan rabno inaan aan xaragga ka jeerno bilowgiisa sida laga sheekeeyeyba mashruucan waa mashruuc qurux badan oo wax badan ka tari doono dhinaca wax soo saarka dhinaca foodarka sida aada og tihiin markii laga hadlayo soomaaliya guud ahaan waxaa soo lalaabtay abaaro badan iyo dhibaatooyin badan marka insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa mashruucan inuu dhinacaas wax soo saarka uu wax badan ka qabto waxaan kaloo aada ugu faraxsanaa mashruucan qaybta kale in gabdhaha soomaaliyeed oo aada ogtihiin markii laga hadlayo dalkan dhibaatadii markii dhacday kuwa ugu badan oo shaqada reeraha u shaqaynaya ay yihiin in asaga naftiisa uu shaqo abuur u samaynayo oo inay ka shaqeeyaan mashruucan shaqo abuur uu sameyno ayadana insha allahu tacaala aada iyo aada ugu faraxsanahay muhiimadda keliya aan u istaagay aan u hadlay waxay tahay inaan keliya aan idin mashruucan xarigga aan idinkaga jaro insha allahu wixii ku saabsan doodihiisa iyo arrimihiisa kale idinkaa ka doodi doonaa ni waa idinka tegi doonaa keliya waxaan u istaagay inaan xarigga ka jaro aada iyo aada u mahadsantihiin dhammaan dadka kasoo qaybgalay mashruucan oo qaybaha kala duwan isugu jiro hadday noqoto dowladda federaalka dadka ka socdo mashruucan adkeysiga calafka xoolaha iyo cuntada xoolaha ee afrika ayaa kaalin ka qaadan doona sidii xooluhu u heli lahaayeen keed xilliyada ay jiraan abaaraha